xilli kuleyl daran iyo abaar ay ka jirta deegaanka webigii daawana uu guray ceelashiina ay biyoyareeyeen biyihii iyo weliba raashinkii qutulduruurigan ay qaaliyoobeen ayaa maanta waxaa magaalada mandheera lagu qabtay isu soo bax lagu roobdoonayay waxaana halka lagu roobdoonayay oo ahayd fagaaraha weyn ee masjidka jaamac ee magaalada mandheera ka duceeyay culimo kala duwan culimmadaasina waxaa ka mid ahaa imaamka masjidka jaamac ee magaalada mandheera sheekh maxamed macalin cumar ilaahu ducadanada ajiibi ilaahu dan kalan u imaanay malaha naxariistaadaan u baahannahay waan dhiboonay waan rafaadnay ilaahiyow intaan ka badan ilaahiyow ha nooga darin ilaahiyow ha nooga darin ilaahu naxariistaada noo soo dedeji ilaahu naxariistaada noo soo dedeji ilaahu naxariistaada noo soo dedeji ilaahu caasiyaanan nahay ilaahu cisyaankan ha fiirinin ilaahiyow dembiyaalan nahay ilaahu dembiganada ha fiirinin ilaahu cafigaada weynana cafi ilaahuna musaamax ilaahu cafi caafimaadaan ku su'aalinay ilaahu cafi caafimaadna sii ilaahu cafi caafimaadna sii ilaahu cafi caafimaad ilaahuna sii ilaahiyo wabiyaalshii way gureen ilaahiyo wabiyaalshii way gureen adiga waad ogtahay waad naga ogson tahay ilaahu ceelashii way biyarayeen ilaahu ceelashii waa biyarayeen ilaahu qoraxdii waa kululaatay ilaahu bahaa'imtii ilaahu way dhammaadeen ilaahiyow dadkaa ku sii xiga ilaahiyowna badbaadi ilaahu khasaa'intaada naxariistaada noo soo furur ilaahu albaabaha naxariista ilaahu noo soo furur ilaahu albaabaha naxariistaada noo soo furur ilaahu albaabaha naxariistaada noo soo furur ilaahiyow wax aan kuu dhibinay ma laha ilaahiyow deen kuguma lihiin ilaahu fadligaada iyo juudigaada nagu waraabin jirtay ilaahu juudigaada iyo fadligaada ilaahu nagu waraabi ilaahu juudigaada iyo fadligaada iyo daaqsilnimadaada iyo sakhilnimadaada ilaahu nagu waraabi ilaahu deen aan kugu leenahay ma laha ilaahu fadligaada nagu waraabi ilaahu arxam araaximiina tahay intii naxariista midka ugu naxariis badan ayaa tahay ilaahu naxariistaada nooga naxariis ilaahu naxariistaada nooga naxariis ilaahiyow daalimiintii iyo faasiqiintii iyo faajiriintii ilaahiyow sababtooda ilaahu nagu cadaabin ilaahiyow kuwa bahaa'imta xoola maarta duurjoogta lacnadiisa ilaahu ha naga dhigin caasiyaalka bahaa'imtaas ayaa lacnadii ilaahiyow lacnadaas bahaa'imta ilaahu naga badbaadi ilaahu bahaa'imta lacnadeed ilaahu naga badbaadi ilaahu bahaa'imta lacnadeed ilaahu naga badbaadi ilaahu meeshaan waxaan u imaanay naxaristaada ayaan rajaynaynaa ilaahu naxaristaada na sii ilaahu naxaristaada ha naga hoojinin ilaahu naxaristaada ha naga hoojinin ilaahu noo soo gargaar ilaahiyow kii weyne kii yar kuleelka waa wada dareemay ilaahu noo naxariis ilaahuna soo qabooji ilaahuna soo qabooji ilaahiyow madar caame beled i baadiye meel walba ama ilaahuna sii ilaahu amni iyo nabadgelyo ilaahuna sii ilaahu dad maarta ummaddan danteed iyo muslimiinta dantooda iyo horumarkooda ka shaqaynaya iyo nabadgelyadooda iyo amnigooda iyo deganaashadooda iyo muwaafaqadooda ka shaqaynaya ilaahu madaa nooga dhig ilaahu adaan ku tuugni ilaahu adaa garni ilaahu nooga dhex saar ilaahu kuwa waa taaganahay leh haddaan ahayn iyo kuwa kale waxay aadaam ilaahu adaa kala garnay ilaahu noo soo saar ilaahu ahlow khayr madaxa nooga dhig ilaahu ahlo shar madaxa nooga dhigin ilaahu mas-uuliyiinteenna toosi ilaahu madaxdeenna toosi ilaahu odayaasheenna toosi ilaahu haweenkeenna toosi ilaahiyo gabdheheenna iyo wiilasheenna ilaahu toosi ilaahu ahlu mukhadaraad ilaahu soo hanuuni ilaahu haddaad khayr la doonto ilaahu soo hanuuni ilaahu inta ummadda fasaadinaysa fasaadka kuwaada haddaad khayr la doonto ilaahu soo hanuuni ilaahu haddaad khayr la doonin ilaahu ummadda ka qabo ilaahu khaatimada noo hagaaji ilaahu maqfirin iyo maarta muwaafaqa ilaahuna sii ilaahu dembiganada dhaaf allaahuma wfiqnaa limaa tuxibu watarda yaa rabba alcaalamiin maxamuud maxamed sheekh maxamed alfakir warbaahinta ista mandheera